bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin halkani waa xafiiska garsoor dhaqameedka gobolka sanaag degmada baran waa xafiis hoostaga wasaaradda cadaaladda iyo awqaafta ee dowladda puntland oo ay ka caawiso waxyaabaha yaryaro xafiiska shaqadiisa hay-adda i d l o aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdiraxmaan cali maxamed waxaan ahay odayaasha ka howlgala xafiiska oday ka mida siiba xagga shareecada islaamka shuyuukhda ka howlgasha sheikh ka mida baan ahay waa xafiiskan waad aragtaan waxaa loogu adeegaa bulshada bulshada wuxuu u qabtaa wixii khilaafaada oo bulshada dhexdeeda oo aan ahayn criminal sida haddii allaba ku roya gabdhaha la kufsado ama waxyaabaha siyaasadda ku saabsan ama waxyaabaha terrorismka annaga shaqadayada maaha laakiin bulshada aan la noolnahay wixii khilaafa oo dhexdooda baan baan qabanaa muddona odayaashu way kusoo shaqaynayeen oo geed hoostiisaa lagu soo shaqaynayay waagii dawladdu jirtay iyo intii ay burburtay intii ay burburtana wixii dawladdu qabanaysay baaba waxay kusoo baxsadeen de odayaashii odayaashana dhinac fadhiya oo dhan waa kuwii hawlaha xallin jiray soddonkaa sano oo dawladdii dhexe ay dalka ka maqnayd hawl kasta oo bulshada dhexdeeda ay waxay qabsanaysay odayaasha marka bulshada waxaan kula talin lahaa anigu shaksi ahaan bulshada reer puntland waxaan kula talin lahaa in ay u hoggaansamaan maamulka si maamulku uhorga u hirgalo oo ay u shaqeeyaaniin hay-adihii adeega nabadgelyadu maxkamadihii u shaqeeyaan oo shaqooyinkooda u qabsadaan booliiskii u shaqeeyo oo dembiilaha usoo qabto xabsiyadii u shaqeeyaan oo u hayaan qofka xukun ku dhaco oo ay maxkamadii xukunto sidaas ayaa waxaa lagu helayaa nabadgelyo waxaa lagu helayaa qof walbii xaqiisa ku helaya horumar lagu helaya nabad wey jirtaa iminka runtii oo waxaa ka shaqeeya odayaasha laakiin waa dhacda la-aan laakiin nabadgelya hawadi hay-adihii si toosa u shaqaynayaan waa aada bay u yar tahay waxaan bulshada usoo jeedinayaa in la taageero dowladda waxaan usoo jeedinayaa in horumarka la taageero in qabiilaysiga iyo isqabsiga la yska dhaafo
waa yahay inta aadan ka bixin adigu waxaad sheegtay dhinaca shareecadda islaamka inaad u qaabilsan tahay dhaqameedka xarunta garsoorka waxaa jira dhaqan soomaalidu ay leedahay sidee laysku waafajinayaa dhaqamada soomaalida ee ay isdiidayaan shareecada islaamku sideed isugu isugu keenaysaan
waa layswaajifa layswaafajin karayaa oo waa wax soo jireena weligeed ayay dhici jirtay dhaqanka dhaqanku sidiisaba waxa weeye wixii aan shareecadda ka hor imanayn ayaa la xukumaa wixii shareecadda ka hor imanaya uma aha ummadda dhaqan laakiin wixii shareecaddu ogoshahay ayaa marmarka qeybtooda waxaa lagu sameeyaa sulux marka odayaashu intay ka shaqeeyaan waa intaa lakiin shaygu hadduu shareecadda sidiisaba ka hor imanayo waa xaaraam inaguna dad islaamaynu nahay lama qaato waa yahay dhaqanka markii laga hadlayo iyo shareecada marka laga hadlayo waa maxay farqiga udhexeeya farqiga udhexeeya waxa weeye dhaqanku waa waxa shareecaddu ogoshahay oo si sulaxa lagu dhameeyo sharciguna waa maxduud oo waa shaygii oo u sameeyo xukun xukunkaa shaygu sameeyey baa marmar waxaa la sameeyaa in qofkan xukunku ku dhacayo ama ganaaxu ku dhacayo laga yar khafiifiyo isagoo dhinacii kale la maslaxayo dhaqanku waa noocaa
waa yahay haddii xukun dhacay oo shareecadda islaamka aad ku fuliseen oo ay dadkaasu qaadan waayaan oo qaab dhaqameed ay ku xaliyaan maxaad samaynaysaa
ti waa wa waa saxdee waa arrin sax wax khaldan maaha waa al waxaan anagu in bulshada heshiisun baa muhiima oo waxaa laga raacayaa muhiimadda in xalka la gaaro in xalka la gaaro aan dhibtu kordhin baa laga raacaya maxaad soo kordhin lahayd hadda waxaan soo kordhin lahaa in la taageero dowladnimada